alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllahu wslama wbaaraka clى cabdi illaahi warasuulih muxamadi wclى aalihi wصaxbihi wslama tasliima kaiira baabu istixbaabi اlmusaafaxati cinda اlliqaaءi wabashaashaةi اlwajhi wataqbiili yadi اrajuli الصaalix تqبيل wلdه شhفقة ومعاaنqة الqاadم min sفr وkarاahiyaة الانxinاaء wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey almusaafaxati in la iskacan qaado cinda اللiqاaءi marka la kulmo labada qof marka ay kulmaan inay iskacan qaadaan وbashaaشhaة الwجهi cidda loo jeedaana waa raggu ragga inuu gacan qaado oo nin iyo qof dumar ahoo ajnabi kale ah ama aan maaragta shaqo isku lahayni inay iskacan qaadaan ma bannaana wabashaashati lwajhi iyo weji furfuran in lagu kulmo oo wejiga la ysu furfuro oo si bashaashnimo iyo farxade ay ka muuqato loo kulmo wa taqbiili yadi rajuli saalixi iyo ninka wanaagsan ee saalixa ah gacantiisa in la dhunkado iyo wa taqbiili waladihi qofku inuu ilmihiisa dhunkado shafaqatan naxariis darteed iyo koolkoolin wa mucaanaqati alqaadimi min safarin iyo qofka safar ka yimi in la mucaanaqeeyo oo qoorta la isweydaarsado iyo wa karaahiyati alinxaa'i karaahiyeysiga la karaahiyeystay karaahiyadana waa karaahiyatu taxriimeh in maaragtay cid loo foorarsado iyada oo inxinaaga ama soo foorarsiga lagu salaamayo masaa'ilkaasuu baabkani u guntan yahay sagaalka xadiid ee uu soo aroorin doonaana masaa'ilkaasay ka warramayaan qaala wuxuu uhi wa can abilkhaaabi abilkhaaab waxaa laga wariyey oo qataadata ahaa oo taabicigii qataada ibnu dicaama asaduusi la odhan jiray qultu qaala wuxuu ihi qultu waxaan ku idhi lianasin anas ibni maalik oo shaykhiisii ah radia allaahu canhu akaanat ilmusaafaxatu iskacanqaadku ma ahayd liasxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ay mawjuudatan mid jirta liasxaabi rasuulillaahi asxaabtii rasuulka dhexdooda sala allahu calayh wasalam asxaabtii rasuulka dhexdooda ma ka jiri jirtay musaafaxada iyo iskacanqaadku oo ma iskacan qaadi jireen waayo musaafaxada waxaa la yidhaahdaa alifdaau bisafxati اlyadi ilaa safxati اlyadi in labada gacmood sidaa la ysugu qabto ayaa la yidhaahda qaala wuxuu ihi nacam haa way jiri jirtay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey waxaa xadiidkani markaa faa'iideynayaa gacanqaadka raggu isgacanqaadaa inay tahay mid sunno ah waana caado fiican oo mashruucah wax dhibana aan lahayn waxaana asluubkaasi uu tusinayaa asxaabta rasuulku inaysa salaami jireen arrintaasi inay ahayd arrin ay isku waafaqsan yihiin cid inkirtayna aanay jirin qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allaahu canhu anasna waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi lamaa jaa ahlulyamani reer yamani markii ay yimaadeen qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qad jaa'akum waxaa idin yimi ahlulyamani reer yamaneed baa idin yimi waxaa laga yaabaa abi muuse iyo qabiilkiisii inay ah yihiin wa hum iyagu awalu man ciddii ugu horeysay bay ahaayeenee jaa'a la yimi bilmusaafaxati iskacanqaadka la yimi rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin sidaa sheekhu uu sheegay weeyo xadiidku waa xadiid saxiixa weeye waxaana laga qaadanayaa yacni in waxa weeyaan la ysa salaami karo iyo ciddii wanaag iyo fadli markaa la timi in loo tiriyo laidhaa ciddaasaa khayrkaa ugu horreysay ama faafisay laakiin xadiidka qeybtiisa dambe wahum awalu man jaaa bilmusaafaxa qeybtaa dambe waa mudraj oo waa min kalaami anas hadalkii anas weeye hadda sida sheekhu uu sameeyey ee xadiidkii uu maaragtay u wada taxay waxaad moodaa inuu hadalkii rasuulka wada yahay laakiin ma aha intaa dambe wahum awalu man jaaa bilmusaafaxa waa hadalka anas ibni maalik radia allahu canhu a ardaa sida axmed riwaayadda axmed ba ay caddaynayso saasay markaa ahlulcilmigu tilmaameen qaala wuxuu ihi wa can ilbaraa albaraa waxaa laga wariyey ibni caazib radia allahu canhu ee qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalama maa min muslimayni laba muslim ma jiraan labadaasoo yaltaqiyaani kulmaayo fayatasaafaxaani iska canqaadahay ilaase hadday jiraan gufira lahumaa waa loo dembi dhaafaa qabla an yaftariqaa intaanay kala tegin ka hor intaanay kala tegin baa loo dembi dhaafaa rawaahu abu daawuud oo iska canqaadkaa iyo isu furnaanta ay isku qaabileen waxa ay sabab u tahay in loo dembi dhaafo xadiidkan marka la eego sanadkiisa wuxuu leeyahay waa xasanun bishawaahidihi oo sanadkiisa dacfi baa ku sugan waayahay sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin shaahid kaluu leeyahay oo min xadiidi anas ah sidaa awgeed waa xadiidun xasanun ayuu noqonayaa alimaamu albanina waxaan filayaa isagu inuu saxiixiyeyba waay xadiidkuna wuxuu inoo faa'iideynayaa uun fadliga ilaahay jala wacalaa ummaddan uu siiyey wdalika bian jacala min kafaaraati dunuubi almusaafaxa gacanqaadkaa labada qof ee muslimka ahi ay isgacan qaadayaan baa ilaahay ka yeelay waxyaabaha dunuubta lagu dhaafaayo aad bay u badan yihiin arrimaa markaa dunuubta lagu dhaafaya qaala wuxuu yidhi laakiin dunuubtan acmaasha caynkana lagu dhaafaayo waxay ahlulcilmigu ku qaydaan inay tahay dunuubta sakaa'irta ah ee weliba ku tacalluqda xaqa ilaahay jala wacalaa waayo wixii ku tacalluqa xaqa bani aadamku dee isagu in la gudo ayuu u baahan yahay waay qaala wuxuu uhi wacan anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala annahu qaala inuu yidhi qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow alrajulu mina qofka naga midkaahi yalqaa wuxuu la kulmayaa akhaahu walaalkii aw sadiiqahu ama saaxiibkii ayanxanii lahu miyuu u foorarsanayaa oo waxa weeye sida gaalada iyo dadka qaarkood ay sameeyaan ma foorarsigaasi ayuu ku salaamayaa qaala wuxuu idhi laamay qaala wuxuu idhi afa yaltasimuhu miyuu isku duubayaayo wa yuqabiluhu uu dhunkanaya intuu isku duubo uu mucaanaqeeyo ayuu dhunkashana ka gaadhsiinaya qaala wuxuu idhi laamay qaala wuxuu idhi fayaakhudu ma waxa uu qabanayaa biyadihi ma gacantiisuu ku qabanayaa gacanta ah oo wa yusaafixuhu wuu gacan qaadaya ya'khududaa hore ama ya'khududaasi meesha ku taalla ficilkaa mafcuulkiisu uu xadfan yahay haddii lasoo qadarayna waa yadahu macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa fayaahudu ma wuxuu ku qabanayaa yadahu gacantiisa biyadihi gacantiisa oo wayusaafixuhu wuu ku wuu ku maaragtay gacan qaadaya qaala wuxuu uhi nacam ha rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiثun xasanu xadiidkana waa xasanu bishawaahidihi isaguna waaya sanadkiisa dacfi baa ku sugan nin la idhaahdo xandale ibnu cabdilaahi saduusi baa sanadkiisa ku jira waana daciif laakiin dacfigiisu dacfi shadiida ma aha waxaana markaa soo arooray rag kale inay la wariyeen oo ay ku raaceen dhowr nin oo kalea ku raacay waay markaa sidaasuu ku kabmayaa waxaan u noqonayaa xasanun bishawaahidihi ayuu xadiidku noqonaya waxaana laga faa'iidaysanayaa cilmiga in la isweydiiyey iyo axkaamta sharciga ah oo ciddii aan garanahayni ciddii garanaysa waa inay weydiiso ilaahay baa yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin cidda la weydiinaya waa ciddii garanaysa weeye qofka markaa garanayee su-aalo cilmiga ku saabsan la weydiiyaana waa inaanu dhibsan xataa haddii lagu celceliyo oo kolba masalada dhan laga joogsado oo arrintaasi xataa ay timaaddo waa inuu waxa weeye xukumkeeda sharciga ah ee uu garanayo uun sheego waxaa kaloo laga qaadanayaa xaaraan inay tahay waxaan loo yaqaano alinxinaa in la ysku salaamo ama la ysku weyneeyo foorarsigaa la ysku foorarsanayo sidii qof rukuucayo oo kale arrintaasi waa mid xaaraana waxaan farqi kale lahayn qofkaa inxinaaga loo samaynayaa inuu yahay mid meel ka yimi safar iyo wax la mida ama ha noqdo qof maaragtay sharaf leh sida madaxda iyo culimada iyo dadka ahlu sharafka ah ama kayrkood ha noqdaan cidnaba inxinaaga noocaasa in loo sameeyo ma aha waay wa kadalik waxaa loo yaqaano qofkii mucaanaqada qudheedu mar walba dee la mucaanaqayn maayo mar walba qofkii la mucaanaqayn maayo sida innaga hadda dhexdeenna iska faafsan sidaa awgeed baa sheekhu baabka wuxuu ihi wa mucaanaqati lqaadimi min safarin qofkii safar ka yimi in la mucaanaqeeyo waxaa halkaa laga qaadanayaa qofkii isagoo aan safar ka iminee kula joogay taa xataa kala yaro maqnaydeen ama kala yaro maaragta aydaan markaa wada joogin midkiinba meel ka yimi oo kulanteen waxba ismucaanaqayn maysaan laakiin waa isa maaragtay waa iskacan qaadi karaysa waay wa kadaalika waxaa la mucaanaqayn karaa qofka sii safraaya marka la sii sabootiyaayo tawdiicu lmusaafirna iyadana maaragta waa la mucaanaqayn karaa markaa meelaha alla soo reebay mooyaane mar walba in la ismucaanaqeeyo maaha waxaa kaloo xadiidku faa'iideynayaa musaafaxadu inay iyadu mar walba iska mashruuc tahay oo mid jaa-is oo bannaan ay tahay qaala wuxuu uhi wa can safwaana bni casaalin radia allaahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu yidhi qaala yahuudiyu nin yahuudiyaa ku yidhi lisaaxibihi saaxiibkii idhab binaa ina mari ilaa haada nabiyi nebigan xaggiisa inoo mariyo inoo geey aata yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay bay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalama fasa'alaahu waxay weydiiyeen can tisci aayaatin bayinaatin sagaal aayadood oo cadcad ayay weydiiyeen waaya sagaalkan aayadoodna ahlulcilmigu waxay ku sharaxayaan sheegayaan mucjizaadkii nebi muuse la siiyey loogama jeedo calayhi asalaam waxaa loo jeedaa waxyaabo kale oo sharcigiisa lagu faray ribada inaan la cunin iyo zinada in laga fogaado iyo waxyaabo caynkaas shirkiga in laga fogaado ilaahayna la caabudo iyo fadakara alxadiida ilaa qowlihi fadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay ilaa qowlihi ay wantaha dikruhu sheegistiisuna waxay ku dhammaatay ilaa qowlih taasaa lasoo qadaraya ilaadaasi waxay ku tacalluqaysaa ama mutacalaqeedu u qadaran yahi ay wantaha wuxuu ku joogsaduu ku eegaaday dikruhu sheegista xadiidka la sheegay ilaa qowlihi hadalkiisuu yihi faqabalaa waxay dhunkadeen rasuulka yadahu gacantiisii iyo warijlahu lugtiisii markii uu masaa'ilkii u wada sheegay waay oo waxaa la yidhi sagaalka masalena dadka muslimiinta ah yahuud way wadaagayeen mid kaleoo yuhuudda khaas u ahaydna way jirtay sagaalkii markuu u sheegay buu tii iyaga khaaska u ahaydna u sii raaciyey tobankiiba saasuu ku sheegay faqabalaa waxay dhunkadeen yadahu gacantiisi iyo warijlahu wa qaalaa waxaana yidhaahdeen nashhadu annaka nabiyun waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad nebi tahay rawaahu tirmidiyu wakayruhu tirmidi iyo kayrkii baa wariyey biasaniida saxiixa asaaniid saxiixa ayuu markaa ku wariyey waay soo biasaniida idiin qori maayo ya waayahay xadiidkan kolkaa marka la eego sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira cabdillaahi bnu salima nin la odhan jiray waxaana alxaafid ibnu xajar uu yidhaahdaa wuu weynaadoo deeta fasaha xifduhu xifdigiisii baa xumaaday marka ninkaas sayul xifdiga ah ayaa ku jira waaya halkanuu sheekhu haddaba yidhi biisnaadin biasaniida صaxiixa sidaa aragtaa uu صaxiixiye xadiidka laakin walaysa kadalik daciif weeye xadiidku asaniid sheekhu muxuu yidhi iyadoo xadiidku sanad keli u leeyahay asaniid muxuu yihi u jamciyey waxaa dhici karta inuu u jeedo yani xadiidka xaggiisa markaa bilowga ama xaggiisa hoose xagga hoose ayaa xadiidku asaniid ama duruq uu ku leeyaho duruqdiisu ay ka faafaysa laakiin xagga sare marka loo kaco waa hal dariiqo sooma aragtid shucbun buu dariiqa quri ka sii bilaabmaya sare u soconaya wixii shucbo ka hooseeya ayaa waxa weeye dhowr dariiq uu leeyahay marka inuu u jeedo ayaa dhici karta yani xagga hoose ee bilowga sanadka marka la eego amaa xagga sare uu ku dhammaanayo marka la eego waa sanad keliya qaala wuxuu yihi wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa ibni cumar waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqda isaga iyo cumarba e qisatan qiso qisadaasoo qaala fiiha uu yidhi dhexdeeda markii uu soo waday wadanownaa waxaanu usoo dhowaanay min anabiyi nebigaanu usoo dhowaanay sala allahu calayhi wasalam faqabalnaa waxaanu dhunkanay yadahu gacantiisa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey abu daawuud ayaa wariyey xadiidkana isna waa daciif weeye oo sanadkiisa waxaa ku jira yaziid ibnu abi ziyaad nin la ydhaahdaa sanadkiisa ku jira markaa waa daciif qisadaa uu sheegayana abu daawuudka ayaa isagoo macaal qisada wato sheegay oo qisadu waxay ahayd ibnu cumar wuxuu ka waramay inuu raacay gaadmo ama ciidan rasuulku calayhi salaatu wasalaam meel u diray dabadeetana waxoogay way soo yaaceen oo maaragtay madiinay ku soo noqdeen kolkaasay yidhaahdeen waa ardee waxaynu ka yaacnay markaa dagaalkii iyo cadowgii oo cadho ilaahay baynu qaadannay soo maaha waxaynu rasuulkii kula hadallaa adigoo calaa kulli xaal markii dambe qisadu xoogay bay ahayde rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeen rasuulku wuxuu ku yidhi faarin ma tihdin kuwa soo baxsadoo soo yaacay ma tihdin kaarin baati waay laakiin xadiidku calaa kulli xaal waa daciif weeye qaala wuxuu uhi wa can caaishaa radia allahu canha qaalat qadima zayd bnu xaariata zayd ibnu xaariha wuxuu yimi almadiinata warasuulu llaahi walxaal rasuulu llaahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalama fii beytii gurigeyga uu joogo faataahu wuu u yimi oo halkaa laba damiir baa ku jira faataahu jumladaa laba damiir baa ku jira mid waa mustatiro waa huwa midna waa kaa muuqdee baariska ah ee hudaa weeye ka mustatirka ahi wuxuu u noqonayaa zayd ibnu xaarisa radia allaahu canhuma radia allaahu canhu kaa baariska ahina wuxuu u noqonayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u fiirsa macnuhu markaa waxa weeye faataa wuxuu u yimi ay huwa zayd hu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu yimi soo ma aragti waay faqaraca albaaba albaabkii buu garaacay albaabkii ayuu garaacay oo xadiidkani waa daciifa laakiin horaynu xadiid saxiixa u soo maray oo haddii albaabka la garaaco tusaale ahaan albaabku soo ceshayo la garaaco istidaankii aynu soo maray ee lafdiga lagu maaragtay istidaanayo ama adkhulu la odhanayey meesheedii waxaa geli kara garaacan la garaacaya soo maaragta ayo qofkan garaacaya dee waa qof doonaya inuu soo galo ama uu wax ku weydiiyo sidaa awgeed ba abu daawuudku sunankiisa xadiidkan waabuu u baabaystaa oo wuxuu sheegaa baab uu ahaa macnihiisu istidaankii in lagula iman karo bilqarci albaabka in waxa weeye lasoo garaaco soo ma aragtid in lagula iman karo ofkaa markaa albaabka soo garaacaya waa qof doonaya inuu soo galo faqaama ilayhi nabiyu nabigaa u kacay xaggiisa sala allahu alayhi wasalama yejuru xaalo uu jiidaya hawbahu maradiisii isagoon weli maradiisii aada u adkayna jiidaya ayuu markiiba si deg dega ugu kacay inuu u degdegay baa taasi ay muujinaysa faactanaqahu kolkaasuu maaragtay qoorta weydaariyey wa qabalahu waanu dhunkaday rawaahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasanun xadiidkuna sidaa tirmidi yidhi maahe waa xadiid daciifa weeye sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim ibni yaxya ayaa ku jira oo aabbihii ka warinaya qaala xadaanii abi oo yaxya bni muxamed la odhan jiray can muxamed ibni isxaaqin markaa ibraahim iyo yaxya oo aabihii iyo labaduba waa laba nin oo daciifa moxamed ibnu isxaaq baa sidaa kaloo sanadka ku jira moxamed ibnu isxaaq waa mudelis waanu cancaneeyey xadiidka markaa uu cancaneeyo waa daciif buu noqonayaa xadiidka oo taxdiidka muujiyaana mid la aqbalayuu noqonaya marka xadiidku saasuu daciif ku yahay saddexdaa xadiid ee dhunkashada sheegaaya isku xiga saddexduba waa daciif haddaba garanay mucaanaqadii musaafaxadiina garanay ka waran taqbiilka iyo dhunkashada ka waran waxay ahlulcilmigu leeyahay in dhunkashada la dhunkado maaragtay qofka caalimka ah ama saalixa ah iyo waalideynka iyo waxba dhibaata kuma jirto laakiin arrinta noocaasa waa inaan caado laga dhigan mar walba maaragtay lala imanayo kadaalika sida loo dhunkanayaana ama sababta loo dhunkanayaana waa inaanay noqon min ajli dunya iyadoo adduunyo laga raadinayo ama waxyaabaha la midka ah soo ma aragtid dii mararka qaar maaragtay ixtiraam darti iyo qiimeyn darteed loo dhunkado axyaanan laa bas qofka wanaagsan ee ahlukhayrka ah ee saalixa ah ee caalimka rabbaaniga ah axaadiidtana ma yasixina laakiin axaadiid kaloo ku asaxday way jirtaa waay waxaaba ka mid a xadiidkii wafdu cabdilqays waxaa ku soo arooray markii ay u yimaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo saynu hore usoo ishaaray usoo hiloobay oo maaragtay aada iyo aada u jeclaysanaye la kulankiisa oo muddo soo socday waa kuwii dhunkaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waxay sheegayaan gacantiisana way dhunkadeen cagihiisana way dhunkadeen laakiin lafdiga cagta cagaha sheegayaa ma sugna ee ka gacanta ayaa sugan wallahu aclam aathaar kale oo badan oo ku soo aroortayna way jirtaa iyo axaadiisiba marka tayada qofka markii la salaamo in haddana loo raaciyo dhunkasho loo raaciyo ta noocaasi ma sugna laakiin axyaanan in qofka wanaagsan ee caynkaasa la la dhunkado axyaanan ya si iska madax bannaan waxba dhibaato kuma jirto aathaarina way ku soo aroortay ma garata alimaamu alalbaniyuna raximahu llah saxiixada ayuu masalada aada ugaga hadlay waa la raajici doonaa qaala wuxuu uhi wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama caruurta in la dhunkan karana iyada waynu arki doonaa dee taasi iyadu waa maaragtay waa mid jirta qaala wuxuu ihi qaala lii rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taxqiranna ha quursanin min almacruufi wanaagga xaggiisa shay-an shaynaba ha ka qurhsan walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin haba ahaado macruufkaad la imanaysaa walaalkaa inaad kula kulanto weji furfuraneh wejiga dalqiga ahi waa biwajhin sahlin munbasit weji waxa weeye debicsanoo furfuran inaad kula kulantoba ha noqdo rawaahu muslim xadiidkana dhowr jeer baynu hore u soo maray marka kolka walaalkaaga muslimka aada la kulmayso wejigaa furfuran ee bashaashkaa inaad kula kulantaa waa sadaqo macruufka iyo khayrkaanay ka mid tahay وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxu i qبل النبي نبgu wuxuu dhunkaday slى الله عليه وسلم الxسن بن علي رضي الله عنهma xaسنkiina cali buu dhunkaday faqاaل الأقرع بن xاabisi inkii la odhan jiray الأقرع بن xاabس التmimi oo agtiisa fadhiyey ayaa wuxuu yihi ina lii waxaan leeyahay caشhرaة toban min الwaladi caruur ah lafdiga alwalad inamada un lama idhaah cid kastoo qofkuu dhalay baa la idhaahdaa soo ma aragtid ama halaba ha noqdaan ama dhadig ha noqdaan cashratan toban baan leeyahay min alwaladi caruura maa qabaltu manaan dhunkan minhum iyaga xaggooda axadan qofnaba kamaan dhunkan toban baan dhalay welioo midnaba maan dhunkan buu yidhi ya adna adigaa dee caruurta dhunkanaya xadiidka horena waynu u soo maray waaya faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam man laa yarxamu laa yurxamu muttafaqu calayh man laa yarxamu qofka aan naxariisanahayn laa yurxamu loo naxariisan maayo qofka aan naxariisan looma naxariisanayo hadda cidda aanu naxariisanayn lama sheegin mafcuulkii waxaa loo xadfa liifaadati tacmiim si meeshu cid kastoo u baahan naxariis hee cidda aanu naxariisan laa yurxamu isagana loo naxariisan maayo markaa sidaa waa loo dabdin karaa oo labadaba waa la rafcin karaa labada ficile yarxamu iyo yarxamu sidaa haddii la idhaahdo mantuna waa mawsuula lagu wadaa waana waxa weeye khabar macnuuh qofka aan naxariisan looma naxariisto waa khabar iyo war rasuulku inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam in la jasmiyaana waa suuragalo waxaan filayaa nusakha badidoodu waa sida idiin qorayaan man laa yarxam laa yurxam soo ma aragtid in la jasmiyaana way suuro gelaysaa haddiise la jasmiyo mantaasaa noqonaysa shardiyadii ficilka mudaaric jasmin jirtay way suuro geli kartaa sharaxa bukhaarigaad ka eegi kartaa alxaafid ibnu xajar dhowr weji buu ku sheegaya marka ahlulcilmiga qaarkood waxay leeyihin sida hore ayaa daahira loona badan yahay ma garata macnuhuna ku muuqaal dheeryahy markaa sidaa hore aynu iskaga wadi doonaa kitaabu ciyaadati اlmariidi wa tashyiici اlmeyiti wاsalaati cala اlmeyiti wa xuduuri dafnihi wاlmukhi cinda qabrihi bacda dafnihi ay haada kitaabu ciyaadati اlmariidi kanina waa kitaabkii ku saabsanaa ee ka warramayey bookhashada la bookdo qofka xanuunsanaya iyo wa tashyiici اlmeyiti meydka in waxa weeye la sii gelbiyo oo xagga qabriga waxa weeye loo sii maaragtay gelbiyo waasalaati cala almeyiti iyo meydka in lagu tukado wa xuduuri dafnihi iyo aasitaankiisa in la xaadiro iyo walmukhi in lagu nagaado cinda qabrihi xabaashiisa agtiisa agteeda bacda dafnihi intii la aasay dabadeed in la yar joogo un markaba la yaacina la yar joogo si ilaahay loogu weydiiye maaragtay inuu su-aasha xaqaa ku sugo looguna dembi dhaaf dalbo اsتغfiruu لأkhiiكم واسأluu lahu التhbita fainahu lana yusأl marka kitaabkana waa kitaab waasicahoo ballaadhan axaadiid fara badan fara badan buu kusoo aroorin doonaa waa akhriyaynaa wuxuu ihi baabulamri biاlciyaadaةi wa tashyiici اlmeyiti wuxuu baab u yahay faritaanka la isfaray bilciyaadati in la bookdo qofka xanuunsanaya iyo wa tashyiici اlmeyiti meydka in la raaco tashyiicu waa itibaaca yani qofkii meydka ahaa ee xagga xabaasha loo sii sido in lasii raaco arrintaasi waa laabud waayo ciddee meydku wuxuu u baahan yahay cid hee qaado oo xabaashii geyso oo aasto oo ku tukato oo kafanto oo ayuu u baahan yahay qaala wuxuu ihi wa can ilbaraa'i bni caasimin radia allahu canhuma qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuuna faray biciyaadati lmariidi qofka xanuunsanayo inaanu soo booqanno goorma qofka xanuunsanaya la booqanaya ya waxaa la booqanayaa marka uu soo kici waayo ee uu maaragtay dabadda usoo bixi waayo ayaa la booqanaya laakiin haddii uu soo baxayo dadka u imanayo halkuu fadhiisan jiray iyo masaajidii iyo dadka halka isugu iman jireen uu soo baxayo soo gaadhayo dee markaa booqasho uma baahne dadkii waaba is arkayaan soo maha qofka soo bixi waaye ee xanuun dee waxa weeye fadhiisiyo meel ama dhakhtarka ha yaalla ama gurigaba hakasoha jiife eh kaasaa la booqanaya sidaasuu kitaabka qiimaha badanaa sharxulmumtic laydhaa ibnu cuthaymiin ku tilmaamaya raximah llah wa tibaaci اljanaazati iyo janaazada in la raaco wa tashmiiti alcaatisi iyo qofka hindhisa in loo duceeyo hadduu ilaahay mahadiyo wa ibraari lmuqsimi iyo qofka dhaarta in loo baarinimo sameeyo naarlaga lala maaragtay wax lala qabto si dhaartiisii aanu maaragtay u jabin wa nasri lmadluumi iyo qofka la dulmiyey in loo hiliyo wa ijaabati daacika ku yeedhay in la ajiibiyo wa ifshaa'i salaami salaanta in la faafiyo muttafaqun calayhi xadiidkan dhowaana waynu soo marray marar horena waynu soo marray marka ciyaadatulmariid waa fardukifaaya weeye itibaacu ljanaazana iyaduna waa fardukifaaya weeye tashmiit lcaaisna hadduu alxamdu lilah idhaahdo iyaduna waa waajib weeye hadduu alxamdu lilah idhaahdo waa loo duceynaya in lagu idhaha yarxamuka allah waa waajib amaraana ku soo arooray xadiidtii baabkii horeanaynu ku soo maray waay wa ibraari lmuqsim wa nasri lmadluum wa ijaabati daaci iyadana waynu soo marray ijaabati daaciyo jumhuuru ahli lcilmi waxay idhaahdaan waxaa la ysugu yeedhayaa hadduu yahay walimatu lcarsi haddii uu yahay in la ajiibaa waa waajib weeye haddii kalena waa sunne wa ifshaai salaam wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun xaqa muslimku walaalkiisa kale muslimkaa uu ku leeyahay khamsun iyo khamsu khisaalin shan arrimood wey raddu salaami salaanta inuu ka celiyo waa waajib waciyaadatu lmariidi ka xanuunsanaya in la booqdo watibaacu ljanaaisi janaaistii in la raaco aljanaa'isna waa jamcu janaaza bifatxi iljiim janaazadana waxaa la idhaahdaa meydku kolka uu naxashka saaran yahay meydkoo naxashka saaran baa la dhaha janaaza wa qiila hayru dalik wa ijaabatu dacwati iyo yeedhmadii in la ajiibo wa tashmiitu lcaatis iyo kii hindhisay alxamdu lilah idhi in loo duceeyo muttafaqun calayh muslim iyo axmed iyo waxa ay ku dareen min xadiidi abi hurayra arrin lixaadoo waida stansaxaka fansax lahu bay ku dareen hadduu walaalka muslimka ahi nasteexo kaa dalbiyo talo wanaagsanna si wanaagsan ula taliyo o u naseexay xuquuqda ay isku leeyihin muslimiintu bay ka midta wacanhu wa can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha caza wajalla yaquulu yowma alqiyaama ilaahay maalinka qiyaamo wuxuu odhanaya yabna aadama ina aadamow maridtu waan xanuunsaday oo falam tacudnii maad soo booqan qaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbiga yow kayfa acuuduka sidee baan kuu soo booqdaa wa anta rabualcaalamiina adigoo caalamka o dhan rabbigood ahaaday qaala wuxuu uhi amaa calimta miyaanad ogsoonayn ana cabdii fulanan in addoonkayga fulaanahi marida uu xanuunsaday oo falam tacudhu aanad soo booqan ama calimta miyaanad ogeyn annaka adigu low cudtahu haddaad soo booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisa aad iga heli lahayd yabna aadama ina aadamow istacamtuka wuu cunta ayaan kaa dalbay falam tucimnii imaad quudin oo cunto imaad siin qaala wuxuu addoonku odhanaya yaa rabbi kayfa uطcimuka sidee baan kuu quudiya wa anta rabu اlcaalamiina qaala wuxuu idhi amaa calimta miyaanad ogeyn annahu istacamaka inuu kaa cunto dalbay cabdi addoonkayga fulaanun ahi oo falam tucimhu aanad markaa quudin ama calimta miyaanad ogeyn annaka adigu low acamtahu haddaad quudin lahayd lawajadta daalika cindii agtaydaad ka heli layd ya bna aadama lawajadta daalika arrinkaa waxaad ka heli layd cindii agtayda yani arrinkey hawaabahu abaalmarintiisa iyo ajarka aad ku helaysa agtayda aad ka heli lahay ya bna aadama istasqaytuka waraab baan kaa dalbay oo falam tasqinii maad waraabin qaala yaa rabbi kayfa asqiika wa anta rabuulcaalamiina qaala istasqaaka waxa kaa waraab dalbay cabdi addoonkayga fulaanun ahoo falam tasqihi maad waraabin amaa calimta miyaanad ogeyn annaka low saqaytahu haddaad waraabin lahayd lawajadta daalika arrinkaas sharkiisa iyo abaalkiisa waxaad ka heli lahayd cindii agtayda rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkani waa xadiid cadiima ikhwaani waxaan u tilmaamayaa cuquuqdan dadka muslimiinta ahi ay leeyihiin sida ay u weyn tahay ilaahay baa jalla wacalaa aada iyo aada u weyneeyey oo asluubkani wuxuu kutusayaa arrimahan inay wen yihiin sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa addoonkiisii ku gaboodfalay isaga ayaa weydiinaya soo maqlimaysid addoonkaygii fulaan ahaabaa xanuunsaday oo maad booqan addoonkaygii hebel ahaabaa cunto ku weydiistooo maad siin addoonkaygii hebel ahaabaa waraab ku weydiistay ama biyo inaad siiso oo maad siin ilaahay baa jalla wacalaa addoonka sidiisa u weydiinayay kii ku gaboodfalay taasina waxay u tusaysaa waxa weeye arrimahaas inay yihiin arrimo weyn oo la doonayo qof kasta oo muslimi inuu aada iyo aada ugu dadaalo waxay ku tahay qofka muslimka ah marka maalinka qiyaamo rabbigii su-aalahan uu weydiiyo qofka muslimka ah waxay ku tahay waxa weeyaan yacni arrin aada uu ka naxo oo waxa weeyaan maaragta uu ka khajilo oo u arko wax weyn oo qiimo weyn uu ku heli lahaa inuu dayacay oo uu ku gaboodfalay oo uu iska baylihiyey waayahay marka arrimaha caynkaasa waa in aada iyo aada loogu dadaalo ciyaadatulmariid waa muhiim weyn xadiidkanna isagaa xadiidku isfasiraya oo uma baahno tafsiir kalaba xadiidku isaga ayaa isfasiraya sidaa awgeed baa daliiluma aha ta'wiilka xaqiiq ahaan taxriifka ah ee qolyaha ahlulbidaca isfaadka ilaahay diidani ay sheegtaan daliiluma aha wakadalika daliiluma aha ahlu sunnuhu inay adilada qaar ta'wiiliyeen waayo daahirka naskan isagaa isfasiray tafsiir kalena uma baahna macnihiisuna wuu cad yahay waayahay waa ta kale haddii laba laba helo ta'wiil ta'wiilkaasina uu noqdo ta'wiil daylahoo saxa dee taawiilka daliil kale lama diidana ee taawiilka la diidan yahay waa taawiilka bilaa daliilka ah oo iftiraac cala allah buu noqonaya waay xadiidka bal hadda aada ugu yar fiirso halkaa hore amaa calimta ana cabdii fulana marida falam tacudhu amaa calimta anaka low cudtahu lawajadtanii cindahu sooma aragtid mariidka markii ilaahay ka warramayo wuxuu hi agtiisaad iga heli lahayd haddaad soo booqan lahayd kuwan dambana maxaa ku soo arooray lawajadta daalika cindii arrinkaa agtaydaad ka helayd macalihi hawaabkiisa iyo ajarkiisa marka cibaarada waxa loo kala duway balaada ahlulcilmigu waxay ka yidhaahdeen waa soo eegi doontaan qaala wuxuu uhi wacan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi cuuduu bookda almariida qofka xanuunsanaya bookda waaطicimuu quudiya aljaa'ica qofka gaajaysan ee baahanna quudiya wafukuu furta oo sii daaya alcaanii qofka la qafaashayna ee furta oo gacmaha cadowga ka soo fardaamiya hadday noqoto inaad maal ku bixisaan iyo haddii si kalea uga soo fardaamin kartaanba ka soo fardaamiya waxaa kalou shaarixu leeyahy waxaa soo gelaya qofka dayn loo haysto wuxuu iskaga bixiyana aan haysanna in isagana daynta laga bixiyo o laga fardaamiyo rawaahu lbukhaariyu qaala wuxuu ihi alcaaniina alasiiru weeye waa qofka la qafaashay qafaalka markaa dadka muslimiinta ah ee gaaladu qafaasheen ee gacantooda ku dhacay iyagana maaragtay ka soo fardaamiyo oo ka soo furo cuudu lmariida weeye shaahidku waaya aadaab fara badan baanay leedahay ciyaadat lmariid ahlulcilmiga qaarkoodna kutub gaaray ka alifeen aadaab badan ayay leedahay waan iska booqanayaa un maaha waxaa ka mid ah camal markaad walaalkaay oo muslim oo xanuunsaday soo booqanaysa camal saalixa ayaad ku jirtaaye inaad niyadda wanaajisood ikhlaas ay kaa tahay soo ma aragtid waxaa kaloo ka mid a qofkii inaad muddo dheer la sii joogin oo aanad dul fadhiinu inuu yahay mid duljooggaaga macaansanaya ama jeclaysanaya ama isagu u baahan mooyaane waxaa kaloo ka mida aadaabta inaad maaragta ku akrido qur-aankii iyo ducooyinkii iyo adkaartii inaad maaragta ruqyo ku akrido walow yaanu isagu kaaba dalbanine inaad ku akridaana aadaabtay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a axkaamta sharciga ah ee la xidhiidha dadka xanuunsanaya hadday wax ka qaldan yihiin inaad u saxdo oo tidhaado sidaad u dahaaro qaado taasaa u dahaaro qaado sidaa u weysayso sidaa u tuko dii markaa isaga xaalkiisu iska adagayna dalka dadka dul jooga aada u sheegto si waxa weeye axkaamta noocaasa uu ilaalin lahaa waay waxyaabo markaa fara badan baa jiro aadaab oo caynkaas ah taana waa in loo ilaaliyo qaala wuxuu uhi wacan thawbaana thawbaan waxaa laga wariyey radia allahu canhu yani nabiy nebiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu rasuulku yidhi ina almuslima qofka muslimkaahi idaa caada markuu bookda akhaahu walaalkiisa almuslima muslimka ah lam yazal kama zuulo fii khurfi fii khurfati aljanna jannada goosashadeeda midhaha jannada inuu goosanayo kama zuulo xataa yarjica ilaa uu ka soo noqonayo qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wamaa khurfatu ljanna khurfatu ljanna waa maxay qaala wuxuu ihi janaahaa waa midhaha laga goosanayo weeye rawaahu muslim janaahaa ay maa yujtanaa min min athamar la janaahaa ay majtuniya min athamar waa waxa laga goosanayo markaa midho ah yani midhaha laga goosanayo weeyi ma garata markaa qofkan soo booqanaya qofka xanuunsanaya waa qof camal saalixa ku jira ma fahante marka in alla intaa hawshaa ku guda jira wuxuu ka dhigan yahay qof camalkii wanaagsanaa waxa weeye midhaha jannada lagu goosanayey jannada lagu mutaysanayey qof markaa guranaya sidaasuu ku yahay weyi qaala wa can caliyin radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu waxaan maqlay rasuulka oo leh maa min muslimin muslim ma jira muslimkaasoo yacuudu booqanayo musliman qof muslima qudwatan subaxa min asubaxda hore qudwada hore aynu usoo marray waxaa la idhaha asal ahaan inta udhaxaysa ee marka waagu barya ilaa soo bixista cadceedda intaa udhaxaysaa la ydhaha ilaa hadduuse jiro sallaa calayhi waxaa u duceeye sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa u duceeye xataa yumsiya ay mustamiriina kadaalika xaala ay yihiin kuwa arrinkaa daa'imayo ducada sidaa ugu wadaya xataa yumsiya ilaa ilaa an yumsiya ilaa uu ka galabaysanayo gelinka dambe uu ka gaadhayo gelinka horeo dhan bay ducada sidaa ugu daldalaya wain caadahu haddii uu soo booqdo cashiyatan gelinka dambena cashiyadana waxaa lagu sheegaa cadceedu markay zuusho laga bilaabo ilaa dhicisteeda wa qiila hayru dalik ilaa sallaa calayhi waxa uu duceeye sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisanayo oo ilaa macaal habeenkii intuu dadan yahay ducadu way ku soconaysa wa kaana lahu khariifun fi ljanna wa kaana lahu waxaana u sugnaada khariifun ay makhruufun midho markaa uu ka guranayo fi ljannati jannada dhexdeeda rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun qaala wuxuu ihi alkhariifu athamaru lmakhruufu waa midhaha la guranayo ee almujtana la goosanayo weeye markaa khariif waa faciil oo bimacnaa mafcuul a weeye waay xadiidkan marka la eego xagga sanadkiisa waa saxiix buu leeyahy sheekh saliim isagu waa xadiid saxiixa weeye alimaamu tirmidina raximah llah wuu taxsiiniyo xasan buu ku xukumay alimaamu albaniyuna isaguna wuu saxiixiyey markaa xadiidku waa xadiid sugan weeye waxaa laga qaadanayaa fadliga ilaahay siduu weyn yahay iyo qofkan xanuunsanaya muslimkaa kolka lasoo booqanayaa wax dhayal oo misqiraa inaan ahayn waa arrin aada iyo aada u weyn muddada intaa leeg baa toddobaatan kun oo malag ay kuu ducaynayaan oy duco kugu wadayaana balka war ya ducada malaa'igtuna oo mustajaaba weliba marka ma wax la yska dayici karaa arrinta intaa leeg ikhwaani fillaah laa wallah dadka muslimiinta waa in aada loo soo booqo fawaaid badan baana ku sugan soo booqashada qofka muslimka ah fawaaid fara badan oo halkan aynaan kusoo koobi karin baa ku sugan oo idinka arkayo imaka dee nicmada caafimaadka lama dareemo inta qofku haysto oo dadka la joogo dhex cararayo meel walba iska boodayo moogta ma garatay mar alla markaa aada jiibsatee dabadii u kici kari weydaa dareemaysaa nicmada iyo qiimaheeda dabadeeto qof muslima ku soo booqday oo ilaahay dartii ku soo booqday qofka xanuunsanaya siduu ugu farxayo ee uu maaragta arrintaa ugu raynayo oo adiga arka gaar ahaan dadka isgaranaya iyo dadka waxa weeyaan uu ku farxaya qaala wuxuu ihi wacan anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi kaana ghulaamun wuxuu ahaa inan yahuudiyun yahuudiyi yakhdumu nabiya nebiga miduu shaqeeye sala allahu calayhi wasalam magaciisana cabdulquduus baa la odhan jiray baa la yidhi rasuulku u shaqayn jiray in yaroo fiicanna uu ahaa fa marida kolkaasuu xanuunsaday wa ataahu nabiyu nebiga ayaa u yimi sala allahu calayhi wasalama yacuuduhu xaaluu soo booqanayo markaa waxaa halkaa laga qaadanayaa qofka gaalkaa qudhiisa in la booqan karo gaar ahaan haddii islaamnimadiisa la rajaynayo ya gaalkii wuxuu noqon karaa dee qof aa xidhiidh lahaydeen ama qaraabada ka mid ah ama kuu shaqee wada shaqayn jirteen ama istaqaaneen wahaakada marka waa la booqan karaa markaa la booqdana waa in islaamka loo bandhigo waa garanaysaanoo saasoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib markii uu qaldhabayo waa kii soo booqday isagana islaamka u bandhigay faqacada rasuulku wuxuu fadhiistay cinda raasihi madaxiisa agtiisa faqaala lahu markiiba wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi fadu dee tacqiib bay faa'idaynaysa markuu saa u soo fadhiistayba markiiba islaamnimada ayuu u bandhigay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi aslim islaam islaam buu ku yidhi fa nadara wuxuu eegay inankii yaraa ilaa abihi xagga aabihii buu eegay oo sidii maaragtay wax kala tashanaya bal wuxuu ka yeela amarkaa rasuulka sidii mid kala tashanaya oo kale ayuu xagga aabbihiisa waagay wa huwa cindahu isagoo aabbihiina ag jooga faqaala wuxuu aabbihi yidhi aiic abalqaasim abalqaasim aeec buu yidhi wa aslama wuu islaamay inankii yara fakharaja nabiyu nabigaa baxay sala allahu alayhi wasalama wahuwa yaquulu isaga oo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaari waxaa mahadle allaha naar ka badbaadiyey rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey waaya marka xadiidkan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa in maaragtay dee qofka gaalkaana la booqan karo masalada hadda uu soo arooriye taa weeye iyo markaa la booqdo in dacwadda loo bandhigo iyo islaamnimada waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka dacwadda guud ahaan in aada loogu dadaalo iyadoo weliba fursadaa laga faa'iidaysanayo oo fursad kastoo aada aragtood is leedahay dacwad baad kaga faa'iidaysan kari kartaa waa inaana dayicin ee aada ka faa'iidaysato adigoo ku dayanaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku kolka uu iska sakaraadayo ee aanay gaadhin naftu xaalatulqarqara aanay gaadhin in maaragtay dee islaamnimadii toobadii laga aqbalayo oo hadduu wakhtigaa islaamo hore gaalba ha u ahaadee waxa weeye laga ay ka asaxaysa islaamnimadaasi naartana uu kaga badbaadayo masaa'il kaloo badanna wuu tusinayaa baabu maa yudcaa bihi lilmariidi wuxuu baabu yahay maa yudcaa ay bayaani aladii yudcaa bihi lilmariid caddaynta la caddaynayo waxa loogu ducaynayo qofka xanuunsanaya yudcaa waa ficil mudaarico mabniyu lilmajhuula waxaanu yudcaa uga cabiray waayo qofkan ducooyinkan mariidka ku akhriyaya ama naftiisa ayuu noqon karaa isagaa isku akhriyi kara ama kayrkii ayuu noqon karaa wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa ida shtaka linsaanu qofku marka uu ka xanuunsadaa shay-a minhu wax ka mid ah yacnii xubin ka midi marka ay xanuunto aw kaanat bihi qarxatun ama nabar uu ku yaallo aw kaanat bihi qarxatun bifatxi lqaaf ama uu ku yaallo markaa qarxa iyo nabar aw jurxun ama nabar qaala nabiyu nabigu wuxuu odhan jiray sala allahu calayhi wasalama biusbuucihi fartiisa haakadaa sidaas ayuu odhan jiray waay sidaasi ayuu odhan jiray wa wadaca wuxuu dhigay sufyaanu sufyaan ibnu cuyaynata ahaa arraawi xadiidka warinaya sabaabatahu fartiisaasi murdisada aynu nidhaa ayaa wuxuu dhigay bilardi dhulka uma rafacahaa dabadeetana kor buu u soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu odhan jiray bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina mutafaqun calayh bismi illaahi magaca ilaahay ayaanu daawi ku daweynaya turbatu ardina ay turaabu ardina ciidda dhulkeenna biriiqati bacdina oo mamsuujatan lagu daray biriiqati bacdina barhkeen haddaynu nahay dadka muslimiinta candhuuftooda ayaa yushfaa bihi lagu bogsiinayaa saqiimunaa kiina xanuunsanaya biidni rabbinaa idanka rabbigeen muttafaqun calayh markaa bismi illaahi jaariya majruurku uu daawi xadfanayuu ku tacalluqaya turbadaasina waa mubtade khabarkiina wuxuu dhacayaa jumladda yushfaa bihi saqiimunaa macnuhuna wuxuu yahay inta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fartiisaasi sabaabada la ydhaahdo ee taa suulka xigtaa candhuufu ku tufo ayuu sidaa dhulka u saari jiray markaasuu dabadeetana kor soo qaadi jiray kolkaasuu halka nabarka ah qofka nabarku kaga yaallo ama xanuunaysa ayuu saa u saari jiray kolkaasuu ducadanna ku akhrii jiray bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa bihi saqiimunaa biidni rabbina marka arrintaasina inay taahiir leedahay biidni illaahi tacaalaa ayaa waxa weeyaan laga qaadanayaa waayahay qaala wuxuu uhi wacanha caaisha waxaa laga wariyey ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama kaana yacuudu waxa uu booqan jiray bacda ahlihi ehelkiisa barh ka mid a marka ay xanuunsanayaan yamsaxu waxaanuu ku masixi jiray biyadihi lyumnaa gacantiisa midig ayuu sidaa ugu masixi jiray gaar ahaan halka xanuunaysa wayaquulu waxaanu odhan jiray allaahuma raba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uka shifaa'an laa yugaadiru saqamaa muttafaqun calayh allaahuma allahayow raba annaasi dadka rabbigoodow adhib ilba'sa ilaahay ow dhibaatada kaxee oo shiddadan iyo dhibaatadan iyo xanuunkan uu qofku dareemayo ka kaxe washfi allahayow bogse qofkan shaafi oo bogsi anta shaafi adigaa aka wax bogsiiya laa shifaa'a bogsiiyana ma jira ilaa shifaa'uka shifadaada mooyaane shifaa'an bogsiiyo ilaahay ow bogsiy laa yuqaadiru aan ka tagin saqaman wa xanuuna muttafaqun calayh oo xanuunkan jooga iyo wixii ka sii dhalan lahaa ee xanuunnaahee ka sii dhalan laaba ilaahay ou qofkan ka kaxeeyo oo ka badbaadi waay markaa waxaa laga qaadanayaa xaadiidtan qofka xanuunsada in lagu akhriayo ducooyinkan iyo in halka xanuunaysa gacanta la saaro wacan anasi radia allahu canhu annahu qaala wuxuu ku yidhi anas lihaabitin thaabit wuxuu ku yidhi raximahu llah waa thaabit albunaani waa ardayga anas ibnu maalik alaa arqiika miyaanan kugu akhriyeyn oo kugu tufahayn biruqyati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama tufkii rasuulku uu dadka ku tufi jiray qaala wuxuu ihi balaa haa maya igu tuf qaala wuxuu yihi allaahuma raba annaas mudhib alba's ishfi anta shaafi laa shaafiya ilaa anta shifaaan laa yuqaadiru saqama rawaahu lbukhaari xadiidkana macnaha kii hore uu tilmaamayey buu tilmaamaya kii hore halkuu ka ahaa adhib ilba'sa ayuunbaa kana la cabiray mudhib alba's allaha dhibaatada kaxeeyow shaafi anta shaafi adaa wax bogsiiya markaa shaafi waa min asmaa illaahi jala wacalaa ayay ka mid tahay laa shaafiya ilaa anta shifaaan laa yuqaadiru saqama can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi caadanii rasuulu اllah rasuulka ilaahay baa isoo booqday sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi allaahuma ashfi sacda allaahuma ashfi sacda allaahuma ashfi sacda rawaahu muslim allow sacad bogsii allow sacad bogsii allow sacad bogsii sidaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu akhriyey marka waxyaabahaasoo dhan qofka mariidka ah waa lagu akhriyi karaa wa can abi cabdillaahi cuhmaan bni abilcaasi radia allahu canhu waahaqafi annahu shakaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baa waxa uu uga cawday wajacan xanuun yajiduhu uu ka dareemayo fii jasadihi jidhkiisa qaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi bacdhig yadaka gacantaada cala aladii ta'allama cala aladii meesha korkeeda saar ta'allama xanuunsatay oo min jasadika jidhkaaga ka mida sidaa gacanta u saar wa qul waxaad tidhaahdaa bismi illaahi halaathan magaca ilaahay baan macnii ku daweynayaa saddex jeer dheh wa qul waxaad kaloo tidhaahdaa sabca maraatin toddoba jeer acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru acuudu waxaan ka magan gelayaa bicizati illaahi ilaahay cizadiisa iyo wa qudratihi awooddiisa min shari maa ajidu waxaan helayo sharkiisa wa uxaadiru aan ka baqanaayo waaya marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku inuu xanuunka hayo sheegi karo o odhan karo waan xanuunsanayaa ama waa lay hayaa haddii arrinkaasi aanay ka ahayn qadarkii uu cadhaysan yahay iyo maaragtay inuu ka xun yahay waxa ilaahay u qoray waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku marka uu xanuunsado sidan inuu sameeyo sidan inuu sameeyo sida xadiiskaa saxiixa ah rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay qaala wuxuu uhi wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man caada qofka booqda mariidan qof xanuunsanaaya kaasoo lam yaxdurhu ajaluhu ajashiisu aanay soo xaadirin lianna hadday ajashu soo xaadirto ee way soconaysaa naftu way baxaysaa shaki ma laha oo fa qaala dabadeedta yidhaahdo cindahu agtiisa ka yidhaahdo sabca maraatin toddoba jeer as'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanayaa allaha alcadiima weyn raba alcarshi alcadiimi carshiga weyn u saaxiibka ah waxaan weydiisanayaa an yashfiyaka inuu ku shaafiyo ilaa hadday sidaasi dhacdo caafaahu allahu min dalika almarad ilaahay wuu ka bogsiiyaa xanuunkaasi marka ilaa adaatu istinaa weeyaan waxaa laga soo reebayaa cumuumka mantaa hore ay faa'iideynayso man caada mantaasi waa shardiyadii cumuum baanay faa'iideysaa ismu shardigaasi cumuum buu faa'iideynayaa ka macnuu wuxuu noqonayaa ma jiro axad qof mariida soo xaadiro ajashiisu aana iman dabadeeta kelmadahaasi kuma akhriyo ilaa caafaahu allaahu min dalika almarad hadduu sidaa yeelo ilaahay baa xanuunka ka bogsiiya waay waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen ducadan as'alu llaha alcadiima sifaynta ilaahay cadamada iyo weynida lagu sifeeyey halkan munaasib bay tahay waayo waxaa la tilmaamayaa ilaahay jala wacalaa wax la weydiista inaanu ku weyneyn licadamatihi weynidiisa daraaddeed mar hadduu yahay allaha weyn cadiimka ah ee cadamada ku sifaysan wax la weydiistay oo laga dalbay kuma weynaa wa canhu ay وcan ibni cabaasin ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama dakala wuxuu usoo galay calىa acraabiyin nin reermiye yacuuduhu isagoo soo booqanaya kaana waxaanu ahaa idaa dakala markuu usoo gala calaa man yacuuduhu ciduu soo booqanaya qaala mid yidhaahda laa ba'sa dhib ma leh طahuurun ay haadaa xanuunkani طahuurun waa mid ku طahirinaya in shaa allah in shaa allah haddii ilaahay doona wuu ku طahirinaya rawaahu اlbukhaari طahuurun ay haada markaa طahuurun waa khabarkii mubtadiina uu qadaran yaho haadaa weeye macnuhuna waxa weeye maraduka muطahiru laka min denbika wamukafiru lisayi'aatika in shaa allah xanuunkaagani waa mid kaa طaahirinaya denbigaagii sayi-aadkaagiina lagaaga tirtirayo in shaa allah waay markaa saasaa rasuulku ka odhan jiray laa ba'sa طahuurun in shaa allah وعn أbي سacيidi الkhdriي radي الlه عnه أna جibriila جibriil ba عalayhi الsلاam أtى النabiya nabiga u yimi slى الlه عalayه وsلم faqaala wuxuu hi ya muxamadu muxamadow اshtakayta miyaad xanuunsatay qaala wuxuu hi nacam haa qaala wuxuu hi bsmi الlahi arqik in kuli شhayءi yuؤdiik min shari kuli nafsi aw cayni xaasidi allahu yashfiik bismi illaahi arqik rawaahu muslim ruqyadaa cajiibka ayuu ku akhriyey bismi illaahi magaca ilaahay baan arqiika kugu tufayaa min kulli shayin shay kastaan kaaga tufayaa yu'diika ku dhibaay oo aan kaaga daweynayaa shaygii baa la sii faahfaahiyo min shari kulli nafsin naf kasta sharkeeda ayaan kaaga tufayaa aw cayni xaasidin ay wa cayni xaasidin iyo mid wa xaasida ishii allaahu ilaahay baa yashfiika ku bogsiin doona bismi illaahi arqiik waa bifatxi lhamse garo bismi illaahi arqiik magaca ilaahay baan kugu tufayaa rawaahu muslim muslim baa wariyey waaya halkaasaynu u daynana caawa insha allah subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online